wafdigan oo ka kooban in ka badan toban xubnood oo afar ka mid ah ay wasiirra yihiin ayaa galabta soo gaadhay magaalada hargeysa waxaana madaarka ku qaabilay wasiirada arrimaha dibadda madaxtooyada maaliyadda iyo ganacsiga ee somalilan shir jaraa'id ay si wada jira madaarka ugu qabteen mas-uuliyiintani ayay kaga hadleen ujeeddada wafdigani wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biix yuunis ayaa ugu horreynba ka hadlay waxa uu ku aadan yahay socdaalka wafdigan wafdigan oo ahmiyadiisa ugu weyne ay tahay sidii khilaafaad iyo waxqabasho xagga dhaqaalaha iyo horumarkaha aynu uga wada hadlayno waxaa hogaaminaya axmed sufyaan wasiirka financeka wasaare kala badan iyo tiimam kalena way la socdaan waxaa ugu muhiimsan aynu ka wada hadlaynaa waxaa ka midka ah dekadda berbera laydhka tareen aanu doonay in la sameeyo jidka iyo waxyaaba badan oo ku lug leh horumarka iyo infrastructureka waddankeenna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa geesta kale wasiirka maaliyadda ee etoobiya sufyaan axmed oo isagu wafdigan hogaaminayay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay somalilan ka wada hadli doonaan very happy to be here uh, we are following the development in somaliland uh, regarding peace uh, stability security and economic development aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan soo gaadho waxa aanu daba soconnaa horumarka somalilan annagoo tixgelinayna nabadda xasiloonnida horumarka iyo dhaqaalaha sida uu wasiirku tilmaamay waxaa jira wax badan oo aynu wadaagno sida juqraafiga taariikhda iyo dhaqanka waxa aan halkan u imi sidii aynu usii xoojin lahayn xidhiirkeenna dhaqaalaha ee dhinacyada ganacsiga maalgashiga tasiilaadka oo ay ku jiraan tamarta jidka tareenka iyo waddooyinka iyo sidoo kale isticmaalka dekadaha somalilan wafdigan oo ah kii ugu baaxadda weynaa ee somalilan muddooyinkan soo gaadha ayaa inta ay joogaan booqan doona goobo kala duwan islamarkaana lagu wado inay kulamo la yeeshaan saraakiisha dhigooda ah ee somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa